Dowladda hoose ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa amaro ku soo rogtay dadka dhisanaya hareeraha xeebta magaaladaasi. Dadka degan agagaarka xeebta ayaa lagu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga guuraan badda. Agaasimaha waaxda howlaha guud ee degmada Boosaaso Maxamed Jaamac ayaa ka waramaya amarada ay ku soo rogeen dadka dhisanaya hareeraha xeebta Boosaaso isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan si loo ilaaliyo bilicda xeebta degmada.
Waxaanu joognaa xeebta weyn ee bilicda san ee degmada Boosaaso magaalada Boosaaso runtii xeeb ballaaran bay leedahay aad u qurux badan xeebtaana waxaa la rabaa in bulshada reer Boosaaso ka faa'iidaysato waxaan digniin u soo jeedinaynaa ee weliba digniin kaba damayso u soo jeedinaynaa dadka ee sheeganaya dhulkan xeebta saaran iyo dhismayaasha ka dhisan ee oo badda la soo geliyey oo loogu talagalay ee dhulkii magaaladu xeebta u ahayd oo public space ka ahayd oo ummaddu wada lahayd in qof xirmaysto oo uu uu dhisme ama ama ama ama dhul cabir cabir dhul soo geliyo ee hadday hore u jirtay degmada Boosaaso maanta laga bilaabo uma dul qaadan doonto waxaan digniin kama damaysa siinaynaa dadka iska leh guryaha badda saaran ee mulkigooda sheeganaya inay baneeyaan ee biyaha badda waa la cabirayaa ilaa boqol mitir cid yeelan kartaa ma jirto waxaa iska leh ee degmada Boosaaso magaalada Boosaaso iska leh waa xeebtii waa meel loo soo dalxiis tago ee hadday hore u jirtay in qofku dhulkiisa ilaa biyaha badda gidaarkiisa soo gaarsiiyo hadda ma dhacayso ee waxaanu u sheegaynaa bulshada iska leh dhismayaashaas ka dhisan hadeertaa in ilaa iyo sanadka cusub bisha koowaad dowladda hoose waxay fulin doontaa inay furfudho dhismayaasha ka dhisan waxaan u sheegaynaa shirkadaha ku leh ee dhismayaasha iyo shakhsiyaadkaba inay ee wixii muhiima ka qaataan dowladdu waa banayn doontaa xeebta quruxda badan ee bilicda san ee degmada Boosaaso qof ma yeelan doono ummadda reer Boosaaso oo dhan baa iska leh waa public space ee waxa loogu talagalay in dadka xeebta imanaya u soo dalxiis tegaya u soo dabaal tegaya ay helaan meel ay gaadiidkooda dhigtaan ay helaan bakinis ee dhirayn lagu sameeyo la qurxiyo xeebaha adduunka casriga ah ee Miami iyo Maldives iyo Seychelles iyo xeebaha casriga ah ee Afrika iyo iyo iyo adduunka kaleba inay sidooda kale noqoto xeeb aad u qurux badan oo bilicsan oo aad u qurux badan baynu leenahay waxaa la rabaa in marka bulshada Soomaaliyeed ee reer Boosaasood ee reer Puntland ay ka wada faa'iidaystaan marka wixii dadku wada lahaa ma dhici doonto in qof qaato Amarka maamulka magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadayay xilli ay dad badan dhistaan hareeraha xeebta degmada Boosaaso taasi oo dhibaato ku keento bilicda xeebta.